labada muxuu ahaay mas-uul mas-uulka qaranka oo madaxweyne xasan sheekh ah iyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo asna mas-uulkii mataqaanaa dowlad goboleedkii dalkan ugu fac weynaa mas-uulka ah shicibka dhulkaa ku noolna ay yihiin dad muxuu ahaa yani soomaaliya in dib loo dhiso xorriyaddii mataqaana muxuu ahaa halgankii xorriyadda qayb weyn ka soo qaatay maantayto in loo istaago difaacii qaranka wixii annaga naga dhexeeyo hoosena inaa dhulka dhulkeena inuu noo sii yaallo oo markamaxaa looga fadhiyaa madaxweyne xasan mar haddii madaxweyne xasan waxaa looga fadhiyaa oo dee oo farayaa dastuurka ninka mas-uuliyadda ugu sarreysa leh oo u dhaartay dalkan oo inuu ilaaliyo qarannimadiisa diintiisa iyo difaaca dadkiisa u dhaartay waa madaxweynaha federaalka ah barasol xasan sheekh waxaa looga fadhiyaa markaasiga inuu tallaabada ugu horeysa asiga qaado oo dadka soomaaliyeed khaasatan dowlad goboleedyada wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurguf ay leeyihiin inuu arintaa mataqaana dadku waa walaalo dalkaana la wada leeyahay wixii siyaasad lagu kala duwanaan karo in waxna laga heshiiyo wixii markaa waqti kale u baahan in la yihao dhulka noosii dhiga meesha hanoo taalo la keena marka dalkeena aan wada difaacana marka madaxweynaha asigaa laga rabaa tallaabadaas noocaas oo kaleeta inuu qaado inuu muxuu ahaay geesinimo oo u yeesho dadka ay kala aragti duwan yihiin in waxyaalaha qaarkoodna uu ka tegi karo wixii aan laga tegi karinna inuu yidhaahdo war wakti dheer u baahan tahay noo kaadiya dalkeenaba hadda khatar waxaa la yidhahdaa dadka og dowladnimada dhisideedu arrinta ugu weyn waa dastuurka dastuurka kumeel gaarkana qodob si gaara ka hor intaan odayaashu soo saar laba kun iyo tobankii arrinta puntland ama maamulada jiray madax banaani siinaa jira marka markaad fiiriso dastuurka ma kula tahay inay tahay meesha laysku haystee dhibka jiro
horta waxyaalaha ilaa hadda anaku aanu heshiilanahay waxaa waaye waa arinta ugu muhiimsan waxay tahay ummaduhu markii dagaal saano ahli ka dhex dhacaan intay isu yimaadaan ayay waxay samaystaan shuruuc iyo xeerar shuruucda iyo xeerarkana haddana waxay u samaystaan muxuu ahaa wixii shuruucda iyo xeerarka fuli lahaa oo amba maxkamada ha noqoto amba ciidamo amni ha noqoto amba xeelaal ha noqoto oo samaystaa marka annaga ilaa hadda waxyaalaha oo aan ku guuraysanana waxaa waaye wax nacnaha aan ku midaysana inaan sameyno haddaan usoo naqno dastuurka meel gaarka isagoo le ceebo fara badan runtii iska horimaad fara badan uu leeyahay si oo halhaleelah ayaa muxuu ahay lagu sameeyey boweriska iyo si loo kala qaybsanay xataa yani aada iyo aad ayaan mataqaana loo eegin dastuurkan dastuur ummadda soomaaliya degsata ma ahayn dastuur ummadda soomaaliya ay leedaha ma ahan dastuur ilaa hadda federaalka wuxuu u soco layahay liannahaa dhaqankeenna ma ahan dastuur soomaaliya degsata ma ahan dastuur waxay aheeda dadka dejinaya inay dastuurkama hayna cadayn in ajnabi le lakin halku muxuu yahay dabaan dastuurkan baa haysanaa isagaasaana de soomaalida hor yaallo okay dastuurka in muxuu ahaa ajnabi dejinada inta macnaha dastuurka la maalgelinayay lagacisa ayaa ayaa cadaynaysa intaa kabacdi ceebaha uu leeyahay oo hadda ugu waaweyn waxaa waaye muxuu ahaa asiga naftiisa isburinaya mathalan boqol qodobka article koobaad qodobkiisa ko iyo laba saddex intaba waxay adkeynayaan midnimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed ayay adkeynaya leeda waa muqadas ereyga muqadasna waa wax weyn kitaabka qur-aanka muqadasa marka sidaan kitaab qur-aanka loogu dheeli karin yaa ayadana aan loogu dheeli karin midnimada loogu dheeli karin qodobka boqol iyo afartan iyo labada midnimadaas kasoo horjeedaa oo uu leeyahay mathalan waxau yani si guud markaan u akriyo manaa xarfxar ma akrin karo kitaabka horteeda ma yaalo wuxuu leeyahay maamuladii samaysmay ka hor dastuurka inta dastuurka dowlad laba tobanke inta dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedada inta la waafajinayo dastuurka federaalka la waafajinayo kabacdina afti qaran la geynayo maamuladii ka horeeyey muxuu ahaa dastuurkan waxay kusii dhaqmayaan dastuurkooda lookalkaa soo ma marka dalka waxaa ka jira laba dastuur qola dastuur federaal ku dhaqmaysa iyo qola ku dhaqmaysa dastuur ay ku leeyihiin taa maxay keena marka dalka in laba dastuur oo ka jiro laakiin maamulka sa dastuur leh soo
maya dastuurka kale waxa waaye maamulka waxay leeyihiin dastuurka ay leeyihiin waa local waa by law waa dastuur ma ahan marka mid oo dhahayana uma uma hogaansani aniga dastuurka kaleeto qodob dhahaya ma jiro qodobkan hadda dowlad goboleedada waa wada abalay garay ka xidhi kara qodobkan kulli hala soo wada galo boqol iyo afartan labanka marka ani waxay ila tahay khilaafaadka ka dhexeeya puntland iyo federaalka waxaa aas-aas u ah waxaan iswaafaqsaneen dastuurkan artiklkiisa koobaad iyo artiklkiisa boqol iyo afartan laba isma waafaqsan ismana keeni karaan